awal waxaan soo samaynay basaskii qaybtii ka shaqayn jirnay wadada buuladooro iyo aagaas maantana waxaanu bilownay qaybtii bajaajka oo ahayd runaantii arrin aad u dhib badan numbariskana waa bilownay inta ka dhimanna waxaan faraynaa inay yimaadaan ciddii marka nambarka uusan ka muuqan degmadana aan ka diiwaan gashanayn cashuurbixiyana aan ahayn xaq uma leh inuu ka shaqeeyo deegaanka waxaan farayaa dhammaan inay isdiiwaan geliyaan mulkiilayaasha iyo lambarkooda si aan u wada soconno gaadiidkaasi xaalad walba uu ku jiro waa axmed maxamed cali oo ku magacdheen axmed furre kana mid ah odayaasha iyo mulkiilayaasha bajaajleyda calaamadda sababtan loo ku dhigay canshuurbixiyaana waa nahay waan idiin mahad celinaa maamulka dowladda hoose ee gobolka gaalkacyo iyo xogeeye magacay waa aadan ibraahim cali maanta dowladda hoose lan soo xaraysay sidii amniga loo sugo aqoonsiga macnaha waa shaban loogu dhejiyo aqoonsiga in noo sameeyo amniga xaggeed maasha allah maasha allah sida arkaysaanba degmada waxaa ka socday diiwaangelinta baabuurta sida xogayuu sheegay oo noocyada kala duwan ee dadweynaha ah waxaana ka mid noqon doontaa insha allah sugitaanka amniga iyo in lala socdo dhaqdhaqaaqa baabuurtan magaalada dhex maraysa magaalada sidoo kale mashaariic kala duwan baa bilaaban doonta oo ugu horeeyo laamiga magaalada halbowlaha oo ah oo ah xanuunka ama caqabadaha ugu daran oo gaalkacay haysan jiray laamiga sideed kilomitir iyo bar baan qorsheynay in laamiga cusub la saaro oo oo casriga sidoo kale magaalada waxaan samaynay waa iyadii dagaaladu dhaceen oo magaaladana laga qaxay abaartuna ay u kabtay dadkii barakacyaasha ahaa intii magaalada ka qaxday iyo intii abaartu haleeshay oo tuulooyinka iyo degmooyinka ka soo qaxay in muddaa dowladdu waxay ku mashquulsanayd xal waara u helis arrintaasna waxaan samaynay oo ku guulaysanay oo hadda noo socdaa qorshaheedii laba meelood in loo kala calaamadiyey oo magaalada labadeeda dhinaca oo loogu talagalay qof walba oo dhinaca oo magaalada ka jecel yahay inuu ka dego tillaabooyinka insha allah aan qaadi doono oo hadda noo qorshaysan waxa weeye waxaan rabnaa insha allah qorsheynayna barnaamij magaalada amnigeeda lagula wareegayo ciidamo kula wareegayaan inaan u diyaarino si magaaladana u noqoto magaalo ka caagan qof inuu qorle dhex maro kaalkacyana waxaanu ka haynay shaqooyin shaqooyinkan ka haynana waxaa ugu waaweynaa isku soo dhoweynta shacabka iyo dadka abaaraha iyo colaaduhu ay barakiciyeen sidii loogu heli lahaa xal noololeed oo waara aad bay ugu mahadsan yihiin maamulku inay guddi qabteen waddadaas ilah u qareema oo ka shaqaysiiya waddadaas waxaa la doonayaa waddo laba haada oo wanaagsan in laga hirgeliyo haddii laba aan la hirgelin karin ugu yaraan midda tii koowaad si saxa loo habeeyo waxaan rajaynaynaa iyaduna inay noo bilaabato dhowaan dowladdana waxaa weeye qorshaheeda iyadu waa u diyaar oo hadda mid meel loogu noqonaya maahana waa mid u diyaarah shacabka wuxuu ku aadanna insha allah waa laga helayaa dhacdadii yarayd ee sagaaliyo tobanka shalay ah dhacday ee ka dhacday xaafadda dambe garsoor galbeedkeeda waxa weeye arintaas waa laga dhiidhiyey waxgaradkii degma waxgaradkii dhinaca koonfurta kaalkacyo joogay ee galmudug way ka dhiidhiyeen nimankii qayb waa laqa qabtay qaybna waa lagu raad jiraa kaalkacyo waxay u guurtay